الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كوي إله إيا النبي الرمي لا تقدموها هرمرين بين يدي الله ورسوله إلهي يا رسول كيسا هكا هرمرين qowlka ha kala hormarina waataquu llaha ilaahay ka baqa ina allaha ilaahay samiicun caliim samiicun lijamiici yani aqwaal samiicun ilaahay kii maqlaya weeye lijamiici alaqwaal caliimun kii og weeye bikulli laxwaal aayadda waxay ahayd baa la yidhaha sabu nusuulkeeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam wafdi baa u yimid niman reer benu tamiim la odhan jiray oo wafdi ayaa rasuulka u yimid markaas sid abubakar baa soo jeediyey in nin madax looga dhigo aqrac ibnu xaabis madax ooga dhig buy rasuulka ilaahay sid cumar baa markaa wuxuu soo jeediyey nin kaloo la yidhaha qacqaac binu camar ninkaa madax ooga dhig buy se abubakar baa marka wuxuu ku yidhi yani maa aradta ilaa khilaafi cumar waa aniga khilaafkaygaba wax kale ma doonaysa wuxuu yidhi markaa maa aradtu khilaafaga khilaafkaaga ma doonaye laakiin ra'yi ahaan waxay la tahay in ninkaa laga dhigo labadoodii baa hadalkii isku yadha celceliyey labadii khaliif marka codkoodii baa kor u kacay saw nusuulka ayada taas ahayd baa leeyahy anas binu malik xadiidka laga warinayo wuxuu leeyahay imaam bukhaari uu saxiixiisa ku warinayo ayaddan markay soo degtay kaada alkhayraani an yahlika labadii khayrka badnayd inay halaagsamaan bay kusigneyd iyo ku sigteen sababtooda hadday aayad kusoo degtay inay halaagsamaan bay ku sigteen macnaha cabsida iyo yani waxa ku qabtay markaa wixii ka dambeeyey ma aysan hadli jirin ilaa rasuulku wuxuu weydiiyo keliya un unbay ka jawaabi jireen yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nabiga rumeeyow laa tuqadimuu ha hormarina bayna yaday illaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa ha ka hormarina yani adinka xugun ha soo jeedinina yacni arrin ha ka hadlina wixii uu markaa rasuulku idinkala tashado oo idin weydiiyo oo marka aan waxyi ilaahay xaggiisa aan ahayn un ka jawaaba laakiin xukunka adinku ha iska ridina mufasiriinta qaar waxay leeyihiin waxay ahayd arrin yacni qaniimada sida loo qaybinayo iyo arrimaheeda ayay markaa ku hormareen ay ka hadleen taasaa laga reebay wey laa tuqadimuu ha ka hormarina bayna yaday illaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa ha ka hormarina waataquu llah ilaahay ka baqa ina allaha ilaahay samiicun bilaqwaal caliimun bikulli laxwaal يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا وإلهي النبي الرمية لا ترفعوا أصواتكم صوتك نكرها وقادين هككر مرنا فوق صوت النبي هككر مرننا ولا تجهروا هل جهرين له نبي بالقول هذا هؤلاء جهرنا كجهر بعضكم لبعض sida adinku aad isula jahartaan hadalka oo yaa fulaan yaa fu- aad isu dhahdaan saasoo kale nebiga ha ugu yeerina an taxbada acmaalukum lianlaa taxbada acmaalukum acmaashiinu inaysan burin walxaal antum adinku laa ta- laa tashcuruuna ina ogeyn haddii aada aadaabta ilaalin weydaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad yacni aad si xushmada ula dhaqmi weydaan camalkiinu inuu buraa laga yaabaa adinkoon ogeyn wey. marka edabta oo laga tago waa sabab yacni sababu xabdi liimaan ama acmaal acmaasha yacni iyo xasanaadka la kasbaday baa ku burayso mar haddii yacni adaabta la ilaalin waayo jaanibka nabiga calayhi salaatu wasalaam laanna nabigu tacliim buu mudan yahay wey, in la qadariyo waxay ka hadlayaan aayadahan suuradda bilowgeeda oo dhan nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni ilaahay siduu ugu amray mu'miniinta inay nabiga ula dhaqmaan adaabtiisa inay ilaaliyaan nabiga inay ixtiraamaan dhinac kastaba xagga ra'yiga haddii xugun iyo arrin laga hadlayo markii nabiga lala hadlayo mucaamalada dhinac kastoo in nabiga yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu qadariyey muminiinta wuxuu ku amrayaa inay ilaaliyaan nabiga jaanibkiisa ayaddan markay soo degtay waxaa la yidhahdaa ninkii la ohan jiray thaabit binu qays binu shimaas al ansaariy ree ansaareed buu ahaa nin cod dheer buu ahaa oo dadku waxaa jira qaar codkoodu iska dheeryahay inuu markay hadlayaan codkoodu koreeyo mufasiriinta bacdigood waxay yidhahdaan waaba siday u badan yihiin xoogaa uu dhaga cuslaayo hadalka inuu kor u qaado mooyaane ma kor loogu qaado mooyaane ma ma maqli jirin marka kor in loo qaado hadalka asaguna hadalkiisa kor buu ahaa aayadda markay soo degtay ninkan thaabit binu qays la yidhaha gurigiisii buu fadhiistay oohin buu gurigiisii la fadhiistay wuu waayay nabigu majliskiisii buu ka waayay thaabit binu qays thaabit binu qays maxaa ku dhacay nin ku dadaalu ahaa majliska nabiga aan looga horreyninoo marwalba halkaa hore soo fadhiisto marka nin baa yidhi anigaa rasuulka ilaahay bal ka war doonaya soo gurigiisa fadhiyo ooyi u tegay saabitow maxaa kugu dhacay rasuulku waa ku weydiinaya wuxuu yidhi ninkan camalkiisii waa buray wa huwa min ahli naar sababta waxa weeye waa ay og tihiin dadka o dhanna way ogyahay inaan nin cod dheer ahay codkayga codka nabiga waaba ka kormariyey anaa ogba inaan ka kormariyo lay ana codkaygaa dheera marka ilaahayna wuxuu yidhi an taxbada acmaalakum antum laa tashcuruun daa codkiina codka nabiga ka kormarisaan de maxay meesha ii yaaluyin marka wuu soo noqday markaa ninkii saxaabigii rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam laysa huwa min ahli naar bal huwa min ahli ljanna ahlu naar ma aha haabit waa ahluljanna u yeer buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa loo yeera wuu yimid wuxuu yihi nabigu miyaada miyaadan raalli noqonaynin an taciisha xamiidan wa tuqtala shahiidan wa tadkhula aljanna intaad adduunyada nooshahay adoo xamiida yacni oo ilaahay iyo rasuulkiisa raalli ay kaa yihiin inaad ku noolaato markaad dhimanaysana shahaado aad ku dhimato wa tuqtala shahiidan wa tadkhula aljanna haddana jannada aada gasho jannadana waa ugu bishaareeyey nabiga calai sala slam a soo raalli kuma tihin balaa buri yaa rasuul allah raalli baan ahay buy saxaabadu waxay leeyihiin yacni waxaanu arki jirnay saabit binu qays waxaanu arki jirnay nin ehlu janno oo jannada loogu bishaareeyey oo yamshi baynana dhexdaanada soconay socda adduunyada socda marka jannadaa loogu bishaareeyey saabit binu qays wuxuu dhintay dagaalkii qoladii ridoobay ama musaylimatulkadaab kii nabinimada sheegtay ree yamaama qaswatu yani yamaama dagaalkeedii buu ku dhintay dagaalkii musaylimatulkadaab buu ku dhintay saxaabadii bandayda halkaa ku dhamaatay buu ku jiray ragga ugu horreeya ku shahiiday oo ninkaa musaylimatulkadaab la yidhah niman reer Ba- bani xaniifa la yidhahdo carabta ka mid oo reer najdi oo aada u adag ayuu ka dhashay dadkii oo dhan buu isku dubaritay oo rasuulku asagoo nool buu yii rasuul baan ahay aniga rasuul baan ahay laakiin haddaad ii ogolaato dadka aad u sheegto bacdaka inaan nabi ahaanayo waan yeelaya hadda waan ku raacaya dee aad diidana dee aniga bay qeybteeda unbaan rasuul ka ahay warqad buu rasuulku usoo diray wuxuu yidhi ardada waa nisfaani nisfun lii wa nisfun lak qayb adiga adag qaybna aniga ah. dadku waa dadka reer magaalka ah iyo midka reer miyiga ah fakhtar ayaha shita mid mid dooro Ah, midna anaa rasuulka ah, midna adiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ina alarda lilah ardada horta laba nismaa ilaahay baa iska leh qofkuu doonuuna ilaahay siinayaa wa anta almusaylimatu lkadaab adiguna musaylama tahay beenaalaad wax rasuul aad ka ogtahay ma jiro ilaahayna kuma soo dirin kadaab baa tahay marka markuu rasuulku dhintay dee calayhi salaatu wasalaam wuuba sii dee xoogaystay waxaa la qoryo kaleeto dhanna way sii raaceen oo qaybo badan bay ahaayeen oo kaas rasuulnimada sheegtay wixii raacay iyo qayb badan kuwa ridoobay markuu rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam oo islaamkii ka laabtay iyo kuwa zakadii diiday annagu muslimiin baan ahaanaynaa laakiin ma zaka ma bixinayna yidhi waa markuu islaamka ugu daciifsanaa waqtigaas ilaahay diinta saxaabada ilaahay u taagay oo hogaanka sida abubakar baa qabtay oo ilaahay ku nooleeyay diinta mooyaane diintu markay ugu daciifsanay waxaa la yidhi xarameynka iyo daa'if keliya islaamka ku haray dhulka carabta makiya madiino iyo daa'if keliya islaamka ku haray dadka kol dhan waa ka laabtay wax laabtay iyo wax waxay noqdeen marka de ilaahay dadkii ugu talagalay baa ilaahay diinta ku jira marka dagaal baa lala galay ciidan aad u xoog badan ayuu markaas abubakar u bixiyo khaalid bin welid oo hogaaminayo saxaabo badan baa ku dhamaatay ilaa soddon kun oo saxaabi baa ku dhimatay baa la yidhaha quraadi u badan dadka xufaadayda qur-aanka yaqaan laakiin waa laga takhalusay musalaturkaadi iyo wixiisi isagana meesha baa lagu dilay oo ninkii waxshi la oran jiray xamse dilay weliba gacantiisa ku dhintay baa la yidhaha ninkii waxshi binu xarb ee xamse dilay ayaa dilay markaa musalimatulkadaab oo wuxuu yidhi haddaan yacni islaamka xanuunka aan u geystay dhibka aan u geystay sayid shuhadaa markaan dilay waxaan kusoo kaban karaa uun mujrimkaas uun nabinimada sheegtay gaalka ah inaan dilo un Ah. eebadii ayada ahayd oo xamse ku dilay buutan asagana ku dilay dagaalka asagaa markii lagu jiray dee dhibaato badan baa lagala kulmaye dhowr goor baa yacni dib looga soo baxay oo dagaalka la galay oo lagu dham- lagu soo yacni dib looga soo durkay oo marka shaam yacni eh, thaabit binu qays maalmihii dagaalku socday ee wuxuu arkay saxaabadii oo dee markii dagaalku dee adkaaday yacni dib loo baxayo la cararayo gadaal loo noqonayo maalinkaas yani dagaalku aad buu numaa saxaabadu waxay leeyihiin ree ansaareed ba yani ragga ansaar iyo muhaajiriin ragkii saxaabada cajiibka ah waxay leeyihiin laa ma- laa madiinata lakum bacda alyowm inama allahu huwa aljanna madiine inaad u noqonaysaan iyo nolol dambe ha rajaysanina inama allahu huwa aljanna bas Ah. marka waa la isqaybiyey markii dambe oo markii dagaalkii la- dadkii la dhaqaajin laaya aan isqaybina la yidhaahdo marka qoloqolaa la isu kala saaray qolada dhinaceedana looga imaado soo baxda hal arka Ah, dagaalku adkaaday wey markii dambe dee meeshaa loogu daatay godkii baa loogu galay oo saxaabi la oran jiray yani anas binu nadar anas binu nadar waa anas binu maalik adeerkii ah saxaabi wuxuu ahaa cajiib ah oo nin dhuuban oo oo wuxuu ahaa laf yar oo aada u yani xagga quwada iyo awooddana marka wuxuu yidhi derbi dheer oo adagoo xisna ay ku jiraanoo meel laga mar aan lahayn iqaada warmaha intaad i saartaan aniga iqaada derbiga iga tuura igu dhex tuura laban baan mid noqonay inaan meesha ku dhinta shahaada un baan doonaynay inaan albaabka idiin furo albaabka haddii la furo wixii dhimanaya uu dhimanay meesha waa la- marka qolow baa u hadhay waa laga diiday oo markii arkiin waxayna leeyahay waa la qaaday markaasa derbigii oo dheer baa laga tuuray iyagii oo halkii hubkoodii iyo waxoodii oo dhan meesha ku jiro yuu ku dhex dhacay un. saaciqo uun madca- maf- madfac dhalada ka soo dhacay buu ku noqday albaabkii iyo inta intii u dhaxaysay yuu intaa dagaalamaya intaasun marka albaabkii wuu furay waa la galay meeshii qoladii waa la baabiyey waa la qabsaday isagoo laakiin aad u dhaawaco aad u liita mana dhimanin laakiin sideetan iyo dhowr dhaawac baa ku yaala jirkiisa oo waran ku dhacay iyo seef ku dhacday iyo wax walba ku dhacay jirkiisa ku dhacay adayga balkaa u leeyahay sideetan iyo dhowr dhaawac baa ku dhacay isagoo sidaa uu dhaawacoo dee gara iyo albaabkii furay mar hadduu albaabkii furay isagu wuxuu leeyahay haddaan dhintana waa bas ah, raalli baan ahay buu leeyahay laakiin muusa dhiman soo dhaawacaa lasoo qaaday banaanka la keenay oo bil idil baa lagu hayay meeshii intii dagaalku dhamaatay kadib loo loo fadhiyo oo lagu lagu dhayeeyo wuuna kacay dagaallo fara badanna yuu ka qayb galay jihadii shaam markii la furanayay marka saabit yani binu qays saxaabigan ay yani markii arkay dadkii oo dib u baxayo ayuu god qotay lugaha god intuu qoday buu lugaha gashaday inuusan cararin bude oo carar la yidhaahdo ma jiro Eh, marka thaabit binu qays iyo salim yani mawla yani xudayfa xudayfa binu maalig yani mawlihiisa u xoreeyey oo quraada ragga ugu cajiibsan ahaa halkaasay istaageen say u dagaalamayeen u dagaalamayeen bay meesha ku dhinteen wax cajiib aha lagu arkay thaabit binu qays oo markuu dhintay kadib nin saxaabadii ka mid ruyo ugu yimid tii meeshii la joogay maalintii uu- markuu dhintay kadib wuxuu yidhi khaalid bin walid u tag oo ciidanka ninka hogaaminayo caburbiraad dirci oo caburka lagu dagaalama la yidhaha oo cusub buu qabay markuu dhintay baa nin saxaabadii ka mid ah ayaa show ka ka qaaday wuxuu yidhi caburbiraadkaygi dircigaygi nin saxaabada ka mid aha qaaday oo ciidanka meeshiisaa koro degan rarkiisa meel uu geeyey oo dheri dherigan bahalkan wax lagu karsado isaa intuu duuduubu korsa isaa ugu gambiyey hoosta geliye khaalid bin welid ha ka soo qaado ninka ha ka soo celiyo dircigo dee tarikadayda lagu lagu daro warasadii iyo waxaa iska le mogtahay asagu male inuu qaato maamo qof muslim wey taa waa mid tan labaad khaalid bin welid waxaa ku dhahdaa khaliifka muslimiinta igu salaam abubakar deyn baa laygu leeyahay deyntaa iyo deyntaa baa laygu leeyahay iga gudo addoommahayga hebel iyo hebel iyo hebel waa xore u sheego marka ninkii wuxuu ku yidhi uu ruuyada ku arkay ha dhihin waxaan waa ruuyo ha dhihin oo ha fududaysanin waxaan ku faray u sheeg khaalid khaalid bin waliid buu u sheegay ninkii waa la raadiyey dircigii waa la raadiyey meeshii uu ku tilmaamay baa laga soo qaaday ninkii rarkiisii baa laga soo qaaday khaalid bin waliid markuu noqday ciidankii la laabtay madiina ku noqday dardaarankiisii buu u sheegay si abubakar se abubakarna wuu fuliyey dardaarankiisa deyntii buu ka bixiyey waxa le wuxuu soo dardaarmoo dhan waxaa la yidhaha markaa nin markuu dhintay kadib wasiyadiisii la fuliyey isagoo dhintay kadib uu soo dardaarmaya bacda mowtihi wasiyo la fuliyey oo thaabit binu qays aan ahayn ma jiro thaabit binu qays baa iska laabnay saxaabigaas waa rasuulka ugu ninka jannada ugu bishaareeye weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam marka saxaabadu iimaankoodu sidaasay ahaayeen markay aayad soo degto yani ayagu way cabsan jireen bal inay yani waxaa laga digayo ama dhibkaa laga digayo inuu ayaga ku dhaco qofka iimaankana saasa lagu yaqaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaah iyo nabiga rumeeyow laa tarfacuu aswaatakum sawdkiina iyo codkiina ha kor yeelina fowqa sawti nabiyi ha ka kor yeelina codkiina codka nabiga ha ka kor marinina walaa tajharuu lahu bilqowl nabiga markaad la hadlaysaan qowlka ha ula jahrina macnaha waxa weye kor ha ugu qaylina ka jahri bacdikum libacd sida adinku aad isugu dhawaaqdaan oo kale sida adinku aad isugu dhawaaqdaan aayaddan markay soo degtay wuxuu leeyahay anas binu maalik iyo se abubakar markay nabiga la hadlayaan ilaa uu nabigu yani uu hadalka ku celiyo yidhahdo maxaa tiri u yidhaahdo muusa maqli hoos bay u dhigi jireen codka Ah. walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin baa ilaahay an taxbada acmaalukum wa antum laa tashcuru marka haddii aadaabta la ilaalin waayo aadaabta nabiga aad ilaalin weydaan waxa ka dhalanayo yaa ilaahay noo sheegay waa maxay camalkiinu inuu buraa laga yaaba an taxbada acmaalukum lianlaa taxbada acmaalukum acmaashiina iyo xasanaadkiinu inaysa burin wa antum laa tashcuruun adinkoon garanayn adinkoon ogeyn إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين كوا يقضون أصواتهم هوس كو- يعني عد كودا إيا صوت كودا هوس أدقى يرار عند رسول الله رسول كمرك إلى جوغين ulaa'ika kuwaasu aladiina kuwii weeye imtixana allahu ilaahay uu imtixaamay quluubahum quluubtooda litaqwa taqwada ilaahay waxta ikhtabarahaa wa khallasahaa yacni shayga intii la- la- la imtixaamo yani la- las- las- yani een, la la khalliso oo la saafi gareeyaa la yidhaahdaa ikhtabarahaa macnaha imtixanahaa wuu imtixaamay yani marka ilaahay iimaankiibu u khalis taqwadii baa ilaahay u khalisay way qalbigooda qalbigooda wixii kale oo dhan baa laga saaray way ulaaika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa lahum makfiratun dembi dhaaf bay leeyihiin iyo wa ajrun cadiimun ajri aada u weyn bay leeyihiin Ah. ina aladiina kuwa yaquduuna aswaatahum sawdkooda iyo codkooda hoos u dhigayo cinda rasuulillaah markay rasuulka la joogaan oo rasuulka agtiisa ay joogaan ulaaika kuwaasu aladiina ku weeye imtixana allahu quluubahum ilaahay quluubtooda u imtixaamay litaqwa lahum makfiratun bay leeyihiin dembi dhaaf iyo wa ajrun ajri cadiimun weyn ina aladiina yunaaduunaka min waraa'i alxujuraat ina aladiina kuwa yunaaduunaka kuu yeeraya nebi maxamed oo kuu dhawaaqaya min waraa'i alxujuraat guryaha bannaankooda kaaga dhawaaqaya akharuhum badankoodu laa yacqiluun waxba ma ogaa ilaah qola yacni wafdi ah oo caraba ayaa u yimid nabiga inta badan carabtu dad iska reebiyahoo yar dad ad adag bay iska hayaan wakti waxay ku soo aadeen yacni waktiga qayluushiga la hergelaya oo maalin weyn qoraxdu kulushahay duurka markii la tukaday kadib oo guryaha lagu jiro ayay ku soo aadeen marka inay masaajidka iska tagaan oo iska sugaan oo nabiga la yidhi, marka wakti buu imaan doonaa nabiga casrku imaan doonaa baa lagu yidhi way sugi waayeen marka guryihii nabigay hor istaageen marka banaankiisa istaageen oo way isqaybiyeen sagaalkii guriga guryada rasuulku lahaa miduu ku jirana may ogo ee isu qaybiyeen mid walba nin bay hor istaajiyeen yaa muxamed ukhruj ilayna yaa muxamed ukhruj ilayna bay leeyihin kuwaasaa ilaahay radiyey subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa yunaaduunaka kuu dhawaaqayo min waraa'i alxujuraat guryaha bannaankooda kaaga dhawaaqayo qowladaha guryaha uu nabigu degaa xujuraadku yani waa guryaha wey Ah, sagaalkii guri uu nabigu lahaa yani tiiba yani hal guri unbuu ahaa xujra yani qolkaa la yidhahda yunaaduunaka min waraa'i alxujuraat guryaha bannaankooday kaaga dhawaaqeen bannaanka tay isteegaan bay dhawaaqeen akharuhum badankoodu laa yacqiluuna waxba ma garanayaan hadday wax garan lahaayeen way iska sugi lahaayeen dee way joogi lahaayeen walow annahum ayagu sabaruu hadday sabri lahaayeen xataa takhruja ilayhim ilaa aada u soo baxdo lakaana khayra lahum saasaa u khayr badnayd wallaahu ilaahay gafuurun kii dembi dhaafa dunuubta dhaafa weeye muminiinta u dembi dhaafo raxiimun bihim u naxariista wey walow annahum sabaruu haddii ay sabri lahaayeen xataa takhruja ilayhim ilaa aada usoo u baxdo usoo baxdo lakaana khayra lahum saasaa u khayr badnayd wey oo u khayr badnaan lahayd wallaahu ilaahay gafuurun mid dunuubta dhaafo weeye muminiinta u dambi dhaafo raxiimun bihim u naxariista wey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo nabiga rumeeyo in jaa'akum hadduu idin yimaado faasiqun in jaa'akum faasiqun faasiq hadduu idinla yimaado binaba-in khabar hadduu idin keeno fatabayanuu caddaysta hubsada an tusiibuu qowman khashyata an tusiibuu qowman qowm inaad asiibtaan cabsi laga cabsanayo bijahaala khalad inaad ugu dhacdaan oo khabarkaa la idin keenuun haddaad iskala ordaan oo ina hubsanin si khaladaa laga yaabaa inaad dad ugu dhacdaan oo fa tusbixuu aad ahaataan calaa maa facaltum wixii aad samayseen naadimiina kuwa ka shalay hadhow aad nadaamo war waxaan khalad buu ahaa aan samaynay leanna waad ku fududaateen akhbaarta marka la idin keeno hubsada ilaahay leey qolo carabtii ka mid ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumaysay oo raacday yaa rasuulka waxay ku yidhaahdeen nin noo soo dir wixii zakada iyo wixii nalooga baahan yahe oo dhan usoo sheeg waan waan dhiibaynaa nin buu markaa nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam ninka waa nin qoladaas marka hore ee waa hore ay wax dhex mareenoo waxbaa ka dhexeeya marka in dhib loo geystuu ka yaabayo yuu ka cabsaday qoladii markay maqleen rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin buu soo diray way soo baxeenba guryahoodii ay ka soo baxeen oo way diyaar garoween ninkii ka hor imaadaan ay wadaan oo waxaa lagu rasuulku soo amray u dhiibaan wuu cabsaday markaasuu dhexda ka soo laabay inay dilaan buu ka yaabay laqayaan marka dhexdu ka soo laabay markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi qoladii ballankii way ka baxeen oo khiyaanay wateeno marka waan ka soo laabtay inay macnaha ayn- waxoodu inuu khiyaano yahay baan ogaaday waan ka soo laabtay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu la yaabay wax yar kadib qoladii markay waayeen ninkii wuu laabtay maqleen ayagii baa marka wafdi soo diray dad bay soo direen rasuulkay u yimaade yaa rasuul allah inaad yacni nin noo soo dirtay baan maqalnay waan u soo diyaargarownay oo soo baxnay ninkii inuu laabtay baa naloo sheegay haddana wuu soo laabtay waxaan ka cabsanay markaa in uu dhib nagu dhaco oo yacni intii wax kale laguu sheego inaan anigu aan iimaankii ka noqonay iyo waxa laguu maleeyo aad aad u malayso wax kale laguu sheego inuu dhib nagu dhaco oo adiga aad noo noo carooto ood naga xumaato ilaahay rasuulkiisa ca- carar nooga imaato yaan ka cabsanay marka anagu sidaanadi baan nahay waan ku sugaynaa wax alla wixii aad rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayahay iska tag wer qof baa idiin soo diraya weli markaa cala- nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yani weli ninkiibu hadalkiisii abina uu aamini lahay maxay leeyihiin maama arrintii khiyaanada ay wataan weli ninka loo soo diray mayay doonaya inay dilan marka khaalid bin waliid buu u diray oo ciidan wato wuxuu yidhi si qarsooniya u tag fiir bal islaamnimadooda haddii ay waxa ay sheegayeen uu run yahay in kale marka hore ha istusin haddii laakiin aad ku aragto dad muslimiina inay yihiin ka soo qaad sekadii ka soo qaad haddii ay waxay sheegayaan iyo waxay ku dhaqmayaan islahaynna waad arkaysaa wixii aan dadka muslimiinta ahayn lagula lagula macaamiloon jiro kula macaamuloode khaalid bin walid uu tegey uu dul agtoodu degay uu suqariyey marka waa dad muslimiina aadaanka ka dhacayo salaadaha maqribkii cishihii asirka ay soo imaanayaan marka aadaanka wuu u tegay oo maxaana laga doonayaa waxaas waxaas alle, shaqada wixii bay waxay u keeneen boqol marka waa dad muslimiin oo dee marka ninkii lasoo kow uu rasuulku diray calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ahaa nin maaragtay warkiisa asagaa cabsaday markaasuu war beena wuxuu kusoo noqdu doonaya war been uu sameeyey markaa Ah, zakadii buu markaa keenay khaalid bin waliid markaas aayaddu soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahayo nabiga rumeeyow in jaa-akum hadduu idinla yimaado faasiqun faasiq binaba-in hadduu idinla yimaado nin faasiq ah leanna waxa beenta markaad sheegto waa fisqi de soo ma faasiq hadduu iyo naba yani war iyo khabar idinla yimaado fatabayanuu hubsada caddaysta an tusiibuu qowman lianlaa tusiibuu qowman qowm inayna asiibin bijahaala si khalada inayna u asiibin hadda qoladaa markuu akhbaartaa ninkii kasoo sheegay haddii weerar loo kala jeedi lahaa si muslimiin baa eber laga dhigi lahaa soo ma gadaal dambe unbaa laga ogaan lahaa shalayta ka dhici lahaa an tusiibuu qowman lianlaa tusiibuu qowman qowm inayna asiibin bijahaalatin si khalada inayna ku asiibin oo fa tusbixuu marka aada ahaataan calaa maa facaltum wixii aada samayseen naadimiina kuwa ka shalaaya dib baad ka qoomaman lahaydeen waad ka shalaayi lahayd marka hore iska hubsada markii wax laydiin soo sheego waclamuu ogaada muslimiintii baa markaa iyo muuminiintii baa ilaahay la hadlaya waclamuu ogaada anna fiikum dhexdiina wa inuu ahaadee rasuul allah rasuulka ilaahay sala allahu caleyh low yudiicukum hadduu idin adeeco fii kaiirin min alamri wax badan oo arrimaha ka mid a hadduu idinku raaci laha oo waxaad sirataanba hore ugu dhaqaaqi laha la canidtum la asimtum wahalagtum waa dembaabi lahaydeen waad halaagsami lahayd de ninkaa qowlkiisa haddii horey laga rumayn lahaa waad halaagsami lahayd dembi baad ku dhici lahaydeen walaakina allaha ilaahay xababa ilaykum liimaana iimaankuu idinla jeclaaday wazayanahu wuu qurxiyey fii quluubikum quluubtiina ilaahay iimaankii ku qurxiyey ilaa aad iimaanka jeclaataan oo diinta islaamka doorataan oo dadka iimaanka leh muslimiinta ilaahay baa la- iimaanka la doonay waa iraado ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku markuu ilaahay iimaanka la doonuu qaadanaya markuu jeclaysiiyuu jeclaanaya ilaahay baa qalbigiisa ku sharxaya qofkii aan hidaayo ilaahay la doonina iimaan lama gelin karo wax kastood u sheeg wakaraha ilaykum ilaahay wuxuu idiin nacay alkufra gaalnimada iyo walfusuuqa fisqiga oo waa fisqigu marka waa beenta wey waxaaba ka mid a inaad been sheegtaan ilaahay idinma je- idi- idinlama ogolo raallina kama aha inaad been i sheegtaan leanna waa fi- wax yani faasiqnimo idiin keenaya wey alfusuuq والعصيان عصيان كان هو جميع العصيان معاصي oo dhan buu ilaahay idin idin la nacay ulaaika kuwa sifaadkaa leh oo iimaanka ka run sheegay xumaantana ka tegay hum الراشدون هم المهتدون kuwa hanuunay weeya ilaahay le واعلموا ogaada أن فيكم dhexdiina inuu ahaaday رسول الله رسولك إلهي رسولك إلهي با idin dhex joog haddaad wax si qalada u sheegtaan waxyi baa soo degay ilaahay wuu u waramaya rasuulku wuu u sheegaya waxa xaqiiqada ah low yudiicukum hadduu idin adeeco fii kaiirin wax badan oo min alamri arrimaha ah lacanidtum laahimtum alcanad huwa alithmu wey waa dembiga wey lacanidtum laahimtum waa dembaabi lahaydeen walahalagtum waad halaagsami lahaydeen oo dembi baad ku dhici lahaydeeno waa halaagsami lahaydeen walaakin allaha ilaahay baa xababa ilaykum idinla jeclaaday aliimaana iimaanka ilaahay baa idinla jeclaaday wazayanahu ilaahay wuu qurxiyey fii quluubikum quluubtiinuu ku qurxiyey wakaraha ilaykum wuxuu idiin nacay ilaahay alkufra gaalnimada iyo walfusuuqa beenta wey iyo walcisyaana macsiyada macaasidoo dhan wey jamiicu lmacaasi wey ulaaika kuwa sifaadkaa leh ee iimaanka ka run sheegay ee qaatay beenta iyo fisqiga iyo iska iska ilaaliye hum alraashiduun hum almuhtaduun kuwa hanuunay wey fadla min allahi wa nicma kaana dalika wey yacni iimaankaa laydinla jeclaaday oo laydin hanuuniyey quluubtiina lagu qurxiyey xumaantoo ilaahay uu idin nacsiiyey kaana dalika fadlan fadli buu ahaaday iyo wa nicmatan nicmo oo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaaday waa fadli ilaahay xaggiisa ka ahaaday jeceelka ilaahay iimaanka idin siiyey idin doortay ah, idin jeclaysiiyey fadla min allah kaana dalika wuxuu ahaaday fadlan fadli oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa nicmata nicmo min allah wallaahu ilaahay caliimun biaxwaalikum ilaahay axwaashiina kii og weeye xakiimun fii sun fii suncih wuxuu samaynayana ilaahay xikmad buu ku samaynaya xakiimun fii suncih ah, wa fii tasa- tasarufihi wey وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائفتان لبقلوا ومن المؤمنين كم إذا اقتتلوا هدي دقالمان فأصلحوا بينهما دحدود وناجية فإن بغت إحداهما مدود هدي حد قدبت البغي هو الفساد والظلم فإن بغت إحداهما mid hadday xadgudubto cala alukhraa midda kale hadday ku xadgudubto faqaatiluu latii tabqi faqaatiluu la dagaalama allatii ti tabqi baqyiga la timid iyo dulmiga xataa tafii'a ilaa ay laabato ilaa amri illaah ilaa xukunka ilaahay u soo noqo fain faa'at haddii ay soo noqoto faaslixuu baynahumaa dhexdooda ku wanaajiya bilcadli cadaalad wa aqsiduu cadaalad sameeya ina allaha ilaahay yuxibu lmuqsidiin kuwa cadaaladda sameeya ilaahay wuu jecel yahay cadliga ilaahay wuu jecel yahay markaad wax kala bixinaysaan si cadaalad ku kala bixiya ilaahay leeyahay wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu laba qolo oo mu'miniintii yani munaafiqiintii iyo mu'miniintii ahoo isku dhacay yani nabiga sababtiisa calayhi salaatu wasalaam iyo aayadda kusoo degtay waa la yidhaha oo cabdullaahi binu ubay binu saloolba ayaa kuwa lamid a rasuulka caleyh soo la socota saxaabadii ayuu meel ugu tegay iyagoo meel fadhiyo oona markaas yani dameer buu saarnaa marka way- meeshii bay tegeen marka cabdullaahi binu ubay binu salool dee munaafiq buu ahaa markaasuu wuxuu yidhi yani nabigu markaasuu u sheegay khayr buu u sheegay oo maaratay diintiiba u sheegay oo kelimo wacdi ah marka wuxuu yidhi waxaan aada sheegaysa buu yidhi eh, masaajidka iyo meelahaas ku sheeg innaga waxaana dhibayo yani dameerkan aada wadato sigada uu kicinayo iyo waxaanaaba na dhibaye waxaan jecelnahay buuri inaad nagala tagto nin muuminiinta ka mid ahaa marka wuxuu ku yidhi dameerka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani riixdiisa iyo siigadiisa ka iyo adyabu min kaasaaba kaa udub badan munaafiqin marka kuwii cabdullaahi bin ubay la jiray iyo mu'miniintiiba xoogaa markaa ishadal dhaafay oo ilaa ayba tageen inay xoogaa seef laysuma qaadin laakiin in gacanta leys ah, la- laysfeero oo laysdharbaxiyey oo xoogaa lays turturo marka rasuulku kala dhex gala ayadda sababta kusud inkastoo ay munaafiqiin yihiin ilaahay kama saarin haddana wa in daa'ifataani min almu'miniin baa ilaahay ah, hadday isdagaalamaan mufasiriinta qaar waxay leeyihiin maysa uu nusuulka leeyahay aayad uu yeelayaano nin waxaa ka mid ah yani muminiinta ka mid ah reer ansaarada gabar buu qabay gabadhii baa xoogaa iyo asaga isku yar adkaadeen markaasuu guriga kama baxaysa gurigu qayb kore qayb hoose qayb ka kore intuu geeyay buu halkaa ku xabasa halkaa kama soo dhaqaaqayso qoladii markaa eh, gabadha ay ka dhalatay baa akhbaartii gaartay oo qoladii baa markaa war gabadha xabsi meesha oga dhaa ku xabaasine kas war guriga imaadeen oo ninkiina iyo iyo qoladii familkiisa ahayd qoladii baa marka xoogaa waa saf dhaafay oo sababtaas ayadu kusoo degtay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay ku amraya hadday laba qoloo muuminiinta isqabtaan kala dhex gala si wanaaga xoogaa yani xukunka ilaahay u sheega xaqa ku xukmiya haddii marka mid ay xadgudubto xukunka diido baqiyiga wuxuu ku imaan karaa in markii laba- la- dadka la xukumo oo kitaabka ilaahay lagu xukumo wixii xaqii loo kala yani qoladii diido yidha anagu ma rasuulka uma xugun tagayn uma xumun tagayn oo inuu na kala xukumiyo u dhiiban mayna arrinta taa waa baqyi tii markaa baqyiga samaysa dulmigaa samayso la dagaalama kulligii dhinac uga mar ka mara hadday marka kasoo laabato yidha waan waan ogolaaday markaas wanaag ku xukuma haddii kalena dee waa sidaa loola dagaalama waa halka la yidhaahdo yani qoladan hadda buqaata la yidha buqaat buqaad yani waa dad muslimiinta ka baxay iyo muslimiintu imaam ay leeyihiin yani sharciga islaamka ku hogaaminaya markii yani dowladda islaamka ay jirtay imaam ay lahaayeen muslimiintu qola hadday baxaan qolada oo imaamkii bay diideen xukunkiisii bay ka baxeen qolada buqaad baa la yidhaha laakiin eh, horta waa inay jamaaco xoog leeyihiin waa inay een, hadday wax tabanayaan oo waxaas iyo waxaasaan ka cabanayna ay yidhaahdaan wixii sharciga in loo qaado yani xaqoodii loo xukumo la raa ay ogolaadaan lala dagaalami maayo laakiin waxaan sheeganaynana ma jiro ninkaan ma rabno ay yidhahdaan waa jamaaco waa lala dagaalamaya kooda marka dagaalkooduna xad buu leeyahay shawkadoodaas iyo ciidankooda in la jebiyo unbaa la doonayaa markii lala dagaalamo kii cararo la cayrsan maayo la dili maayo waa laysaga haraya ka dhaawaca la ysraacin maayo xoolahoodu qaniimo ma aha lianna khaladkan ay sameeyeen yani shawkadan iyo ciidanka ay sameeyeen imaamkii muslimiinta ay ay ka hor imaadeen taan weeye waxa lagula dagaalamaya ka buqaad baa la yidhahda ka imaamka inay ka hor imaadaan oo yani sid cali amiir lmuminiin dagaalihii uu galay yani imaamkii xaq ahaaye markaa la doortay markaa asagu ahaa sid cusmaan markuu dhintay lala mubaayacooda marka dadkii ka hor imaado o dhan xukmu baqyigaasu waa la weydiiyo maxay yihiin dadkaa nala dagaalamayo ma yani magaala maya min alkufri faru gaalnimay kasoo way kasoo carareen dadku waa muslimiin xataa khawaarijta markuu la dagaalamay saasu maxay yihiin ma munaafiqiin ba baa lagu yidhi maya munaafiqiin ma munaafiqiintu laa yadkuruuna allaha kasiira ilaahay wax badan ma xusaan dadka waa dad yani ilaahay xusayo qur-aanka sidaa u aqrinay maxay yihiin marka waa qoom yani un t- aragtibay istuseen un waxbay istuseen un waxaasaa la khaldamay waxa lagula dagaalamayo waxa lagu soo celinayaa un maaragtay hogaanka islaamka lagu soo celinayaa un xukunkoodu waa sidaa markaa qofkii cararo la- waa la daynaya kii dhaawaca waa la qaadaya waa la daaweynaya xoolahoodu qaniimo ma yani waa dad muslimiina wey, laga saari maayo laga saari maayo wain daaifataani min almuminiin wain daaifataani laba qolo oo min almuminiina ka mida iqtataluu hadday dagaalamaan faaslixuu baynahumaa dhexdooda wanaajiya islaax ku gala oo yani sharciga ku xukuma oo u kala qaada xuquuqda u kala qaada fain baqad ixdaahumaa midood hadday yani baqiyi samayso xadgudubto cala alukhraa midda kale oo xukunka ilaahay bay diideen inay hogaansanto wax- xaqii u hogaansanto ay bay diideen faqaatiluu la dagaalama allatii tabqi midii baqiyiga la timid xataa tafiya ilaa amri illah ilaahay ilaa ay amarka ilaahay usoo noqoto way hogaansanto way fain faa'at marka hadday soo laabato xukunka ilaahay ogolaato faaslixuu baynahumaa bilcadli faaslixuu wanaajiya baynahumaa dhexdooda bilcadli cadaalad wa aqsiduu yani cadaalad sameeya u cadaalad sameeya ina allaha ilaahay yuxibu wuu jecel yahay almuqsidiin kuwa cadaaladda sameeya ilahay wuu jecel inama almu'minuuna ikhwa inama almu'minuuna mu'miniintu ikhwatun walaalo wey faaslixuu wanaajiya bayna akhawaykum walaalihiin dhexdooda wanaajiya wataqu llaha ilaahay ka baqa lacallakum turxamuun likay turxamuun in laydiin naxariisto darteed dadka mu'miniinta waa walaalo dhexdoodana in wanaagga laga shaqeeyaa la doonayaa la wanaajiya dhexdooda wixii khaladaad ahoo ka yimaad inama almu'minuuna mu'miniintu ikhwatun walaalo way faaslixuu wanaajiya bayna akhawaykum walaalihiin dhexdooda wanaajiya wataqu llaha ilaahay ka baqa lacallakum turxamuun likay turxamuuna in laydiin naxariiso darteed yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nabiga rumeeye oo laa yaskar qowmun min qowmin laa yaskar qowmun qoom yaysan jeesjeesin min qowmin qoom kale yaysa ku jeesjeesin qoom yani arijaal baa laga wadaa laa yaskar rijaalun min rijaal qoomka yani ragga iyo dumarkaba jamaacatu rijaal iyo yani nisa labaduba waa la yidhaha jamaacatu rijaal wanisa laakiin hadda mararka qaarkoodna khaas baa loo isticmaalaa hadda waxaa looga jeedaa raggii baa looga jeedaa lanna waxaa ka dambayso wala nisaaun min nisaain haweenayasa haween ku jeejeesa marka ta hore waa khaas oo raggii baa looga jeeda yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaah iyo nabiga rumeeye laa yaskar qowmu qowm yaysa jeesjeesin min qowmin qowm kale yaysa ku jeesjeesin casaa an yakuunuu kuwa lagu jeesjeesayo inay ahaadaan baa laga yaabaa khayran minhum kuwo ka khayr badan kan ku jeesjeesayaba inay ka khayr badan yihiin baa laga yaabaa walaa nisaaun min nisaain haweenayaysa haween kale ku jeesjeesin casaa an yakunna khayra minhun casaa an yakunna inay ahaadaan baa laga yaabaa khayran minhunna kuwa lagu gabdhaha lagu jeesjeesayo inayba ka khayr badnaadaan oo minhunna kuwa ku jeesjeesayo walaa talmizuu anfusakum naftiina ha ceebaynina walaa tanaabazuu ha isugu yeerina bilalqaabi ha isugu yeerina naanaysta iyo magacyaha xunxunka ha isugu yeerina bi'sa alismu alfusuuq bi'sa alismu ismi baa baas leh alfusuuqu oo lagu faasiqnimo noqonayo way ismi fusuuq ahoo lagu faas qofku ku faasiqoobayo bacda aliimaani iimaanka bacdi oo bacda aliimaan hadduu qofku waxaa ku dhaqmo yacni waa fus- fusuuq way waman lam yatub qofkaan toobad keenin fa ulaa'ika kuwaas hum daalimuun kuwa daalimiin oo xadgudbay wey kuwa dunuubta aan ka soo noqonin oo ka toobad keenin yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmun min qowmin saw nuzuulka waxay ahayd baa la yidhahda ninkii sh- cadde saamit bin qays hadda aan ka sheekeynay saamit bin qays b- yani min shimaas xoogaa nin dhaga culus buu ahaa majliska nabiga markii la fariisanayay wuxuu jeclaa inuu u dhowaado nabiga agtiisa fariisto si uu u maqla hadalka nabiga marka salaad subax baa la yani la tukanayey jamaacada dadkii dambuu ku jiray ee masbuuqa ah ee gadaal ka soo gaaray jamaacada hortiis baa marka majliskii oo dhan la buuxiyey marka salaaddii laga baxay bay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xilqadiisi baa loo fariisanayaa riskii baa la far marka hortiisa oo dhan baa la buuxiyay salaaddii asaga markuu kasoo baxay dhulkana wuu buuxaa marka laakiin dabeecad lagu yaqaanay baa la dadkii wuu iska soo dhex maray tafasaxu tafasaxu asagoo leh waa loo baneeyey waa loo baneeyey waa loo baneeyey marka hal nin keliya markuu nabiga ka xigo kii u- u dambeeyey hal qofaa ka xiga markaa tafasaxu buu yidhi markaasuu ri ijlis fariiso meelaad fariisata waa haysataa meeshii buu fariistay marka wuu ka xumaaday marka ninka ninkii gadaashiisuu fariistay marka markii majliskii eh, la dhammaaday wixii uu iftiinka waagii bariyay oo keed ahayd anta man kaasi fulaan hebel baan ibna fulaana gabadhii hebla ahayd kay dhashay miyaa tahay hooyadiisu ku ce- ku cahaya markaas Ti- waa tii hebla ahayd mid- midkay dhashay miyaa tahay waan gartay inaadan marka taasaa hor yacni asaga ninkaa iyo ragga la midkaa yaa lala hadlayaa waxaa leeyahay dadku waa isku mid yacni ibnu fulaana maaha qof kasta ha dhalo kulligiin aadam baa idin dhalay aadamna turaab baa laga abuuray soo ma marka waxaa lagu kala fadli madnaanaya waa un taqwada mooyaane yacni ma aha xagga nasabka ma aha Ah, fulaan binu fulaan iyo fulaanata bintu fulaana iyo ma jirto Ah. xagga dumarkana waxay kusoo yacni laba gabdhood oo dumarkii nabiga ka mid a calayhi salaatu wasalaam baa lasoo qaadaayo safiya bintu xuya iyo gabadhii la ohan jiray reer bani qurayda ay ahayd nimankii yahuudda ee madiina deganaa ee la qabsaday reer bani qurayda sayidkoodii baa dhalay oo ninkii xukumaya ugaaskaba u ahaa safiya bintu xuyay xuyay ibnu axbab nin la dhihi jiray yaa markii la qabsaday oo nabiga calayhi salaam gabadh aad u qurux badan bay ahayd oo nabigu wuu xoreeyey oo markaa zawju ka dhigay cidqigeedina yani wuxuu ka dhigay guurkii uu uu sadaaq uga dhigay xoreyntii uu xoreeyey buu sadaaq uga dhigay wuuna guursaday marka gabdhahan kaleeto oo dhan dee waa reer quraasheed iyo carabtiba iyo cinaho marka waxoogaa waxaa la dhihi jiray yahuudiya bintu yani bintu yahuudi saasay ka oran jireen gabadhii yahuudi ahayd sooma tiid oo ah, bintu lyahuudi ah. marka xoogaa yahuudiyadaasaa dhibaysa markaa idin xun. rasuulkay maal looga soo dacwooto waxay tihi rasuulka ilaahi saasay ileeyihiin markaas rasuulku wuxuu yihi calays waxaad ku dhahdaa ayada marka waa waa min nasli haaruun nebi haaruun nasligiisii wey waxaad ku dhahdaa aabbahayna waa nabi adeerkayna waa nabi waa muuse zawjkayguna waa nabi maxamed gabadha saddexaas inta saddexa fadlila haysato ila tartami karta waa tuu yaa hadlaya damar dambe ya gabarh aabbaheedna nebi yahay adeerkeedna nebi yahay zawjkeedina nebi yahay weeshaasay ku aamuseen wax dambe oo dhihi kara ma jiro Een, waxaa kaloo mufasiriinta qaar sheegaan umu salamo gabadhii la odhan jiray way gaabnayd umu salamo gabadh gaaban bay ahayd marka anti qasiira baa leey gaaban baa tahay intaad leegtahay beer Ah, taasaan gaabnida xoogaa lagu sheegaya marka labadaasba way kusoo degtay baa la ayaddu xagga dumarka walaa nisaaun min nisaain haweenayeysa haween ku jeejeesin Ah, yeysa ku jeejeesin casaa an yakuna khayra minhun waxaa laga yaabaa midda lagu jeejeesaya inay ka khayr badan laanna waxa lagu khayr badnaanaya waa iimaanka iyo camalka iyo taqwada iyo dadaalkeed ilaaliya ilaahay le Mm. taa horena qaybta horena aayaddu yani raggay la hadlaysaa qaybta dambana dumarka labadiiba waa la isku daray yani inaan qolana qolo ku jeejees xagga ninka shaam haabit binu qays oo kaleeto oo ninka saas oo kale macduurka ama dhagaha culus ama yani in loo meel loo baneeyo taa loo dulqaatana fi yani سورة المجادلة كسو مرنا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا بإلهي هذه اللي إذن يراد مجلس واسعية واسعية قفك ساسو كالتانا معذور كان يعني أو واسعية بإلهي لي آه. أسوه مركا عذر باو عذر دار بولها يعني مركا أسوه كلا إلا هو واسعية ما الله بنهيه سو رسولك أقول هذا لأن عدك ما مغلاي حقه كلا كما مغلاي خير كنا أدبو جعلي وإنه مغلا آه. مركا إنه أقول هذا ساسا إلهي سبحانه وتعالى قوانا diinteenu saasay ka baraysa diin waa diin raxma ah diinteenu waa diin raxmada wa waa diin yacni maxabo iyo ixtiraam iyo qofka weyn inuu qofka yar ixtiraamo midka weyn inuu naxariis leeyo ka yar u naxariisanayo xuquuqda in la dhowro walaalka walaalkiisa kale inuu dhowro khayrka inuu yacni la isku celiyo Ah, qofka qofka kale inuu asagu wanaagga kaga dheereeyo inuu ictiqaadiyo diinteenu waa diin saas ah. dadka simaysa kulligood Ah, lianna iimaanka yacni dadka simayo آه، إلهي أكتيس سبحانه وتعالى وحا أن لغو كلا بدنيا وحوي قفك يعني عبادة بدية والتقوى إيا خير كبدية كأم با إلهي أكتيس كو يعني خير بدني خير كو قاري تاسم بالرباين لغو ترتمو يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النبي الرمي ولا يسغر قومه قوم يسا جاس جاس من قوم قوم يسا كجا جاس رق يسا قوم الرجال وي رق يسا جاس جاس من قوم ركله casaa an yakuunuu raggaa lagu jeejeesayo inay ahaadaan baa laga yaabaa khayran kuwa khayr badan minhum kuwa jeesjeesayo walaa nisaa'un dumarnayay min nisaa'in dumar kale ku jeejeesinoysa xaqirin casaa an yakunna khayran minhun casaa an yakunna gabdhaha lagu jeejeesayo inay ahaadaan baa laga yaabaa khayran kuwa khayr badan minhunna kuwa jeesjeesa ka khayr badan ولا تلمزوا أنفسكم نفتينا ها عيبيننا يعني مقعيها حنو كاي وحيال حنا يسوي يرنا آه. ولا تنابزوا بالألقاب نانيستا يسوي يرنا انت بدل نانيستا وحي أبدا تاي مقع حنو عيا إن قف كله ويا نانيستا داد مقشة وحن عيا مق آه. وحفي عاد انت بدل قف كله ويا نانيستا marka walaa tanaabazuu bilalqaab baa ilahay naanaysta iska dhaaf Ah, wax fiican ma qofka waxaan rabaa muminka haddaad rabto magaciisa waa biaxab asmaa inaad ugu yeerta magac uu jecel yahay inaad ugu yeertaan marka maxabadiisa aad kasbanaysaa laakiin haddaad weligaa uun magaxuuna ugu yeerto waryaa dhurwa dumeer aad tiraahdo un wax fiican ma dee wuxuu kaftambaas asagu waxba yuusan ku arkin laakiin dabeecaddaba inaad waxa ka dhigata ma Ah, magac fiican baa rabaa ina qofka inaad ugu yeertaa la doonaya Ah. walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa alismu lfusuuq baa ilahay بئس الاسم الفسوق آه، بئس الاسم الفسوق آه، اسمي يا باس له لغو فاسق نما سمينا فاسق لغو نقني لغو فاسق marka laba macno way laba macno magacaas xun inaad qofka ugu yeerto waa ismi faasiqnimo keenaya ismi faasiqnimo keenaya macno labaad waxa weeye bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iimaan wixii lagu laga- lagaa nahiyey oo daal lagu yidhi yacni jeesjeeska iyo magac xunoo naanaystaa iyo wax dhaqankan xundaa markii lagu yidhahdo haddaad dayn weydo dee is yacni waxaad qaadatay ismulfusuuq baad qaadatay bacda aliimaan bacda aliimaan baad qaadatay waad ku sifowday ismulfusuuq faasiqnimaad ku fis ku sifowday wey wixii lagaa nahiyey haddaad diido oo dayn weydo faasiqnimaad ku sifoweysaa marka biisal ismu waa baasle alfusuuqu يا فسق محو يحي وبعد النهي وحا سمينا سؤال دينين اما اس يعني مغعن حن آه، نانيستا ددك هوغو ييرن واسم لو فاسقو بي اسم فاسق نيما كيناي لبدا معنى آه. ومن لم يتوب قفك ان توبت كينين ووحا خلدات كاس انتو سمي هدر ان كتوبت كينين فاولئك هم الظالمون وظالمين كواس وكو واحد قد بيقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النبي الرمي اجتنبوا كفقادا كثيرا إن بدنوا من الظن ملأ إن بعض الظن ملأ قارك إثم الذنب أوي ولا تجسسوا هزجاجوسنا ولا يغتب بعضكم بعضا بركي يصبرك كلا حمن أيحب أحدكم أحدكين مجعله أن يأكل إنه عن لعم أخيه ولا ألكيه لبكيس إنه عن ميتا أسوى ميتا فكرهتموه وأنا عيسان بإلهي وأدب سنة عيسان قف ميتا يعني قف بني آدم هلبكيس ما بعوني كرتيد بو سقوا نول ما بعوني كرتيد هدو هلب هدو ميت يعني وكسي دري هيدا نفتي ويسير دب سنة عيسان ميت كاس آه. فكرهتموه بإلهي واتقوا الله إلهي كبقى إن الله إلهي تواب الله توبة أقبل وهي رحيم ونحرسته أيضا سنزول كذا وحيد بالله نبي عليه الصلاة والسلام مركو سفر وكعاي ومركو آذي dadku waa dad dadna waa dad xo- hanti haysta xoogaa iska haysto markii safarkii loo baxaya sahaydooda iyo waxooda diyaarsan karo dadna waa dadka foqoro waxbaan haysan marka labadii qof oo sahaydooda iyo waxooda wadato oo isku filanba ninbuu ku dari jiray oo dadka foqorada waxba aan haysanin yuu ra- lagu daraya ninka asagu idin caawinaya xagga khidmada iyo maaragtay safarka markii la yahay inuu xagga khidmada idinka caawiyo leanna asaguna ajir buu doonaya idinkuna ajirkaa la wadaago oo wixiina wax ka siiya asaguna khidmadaasuu ajir ku doonaya marka laba nin oo dadkii saxaabadaa ka mida mudinta ka mid a yaa salmaanu farisi buu nabigu ku daray calayhi salaatu wasalaam marka markii meel baa la degay waxaa la rabaa marka ninkan rag la la socdo inuu ragga ka soo horeeyo oo meeshii ay deganaayeen oo wixii markaa loo baahnaa iyo raashin iyo uu sii diyaariyo yani khidmada ajir bay leedahay marka salmaan wuu yimid uu raggii uu ka soo horreeyey meeshii buu yimid laakiin hurda uu riseexday midaan hurdoon baa qabatay oo la dhacday khalaas hadhow bay imaadeen salmaanow maxaad haysaa may waxa uma diyaarin hurda ila tagto xanaa iman bal orda rasuulku u tago calayhi salaatu wasalaam wax raashina hadduu hayo noo soo weydiin rasuulku u tagay rasuulka ilaahay eh, nimanka waxba looma diyaarin maanta waxba ma hayne saasaa nagu dhacday waxay yidhahdeen rasuulka baa nooga soo fiiri haddoy marka anagu wuxuu yidhi usaamo bin zayd u tago isagaa marka raashinka iyo waxyaalaha dadka aan waxa- u- u dhiibay mas-uul oga dhigay isaga weydii saamuu u tegey saamuna wuxuu yidhi waxaan haya male wixii la kariyey wixii la diyaariyey waa isku dhammaaday soo laabtay marka ninka saasaa dhacday arrintii halkaasay joogtaa war- waxa ee, usaamana wuu- nabigu ii diray asna waxaa maayo marka saxaabigii salmaan aha waxbay ka sheegeen usaamana labadii waxbay ka sheegeen waxay yidhahdeen usaama wuxuu rasuulku u dhiibay raashinkii wixii mas-uul looga dhigay ma dhammaanine qad bakila uu bakayla uu naga reebay wuu noo diiday mooyaane ma dhammaanin waa dhanni ay markaa dhaniyeen usaama salmaanna waxay ku yidhaahdeen adiga niyo ceel burqanayo buuxo oo biyuus ka socdaan haddii lagu diro markaad aada wuu guri un ceel meeshii lagu aada u dhaqaaqdo maxaa un ka dhigay Ah. marka saasay isaguna ku yidhahdeen saxaabigan marka waxa ma dhihin salmaan subuus iska yidhi labadii nin baa marka rasuulka u yimid wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam afkiina hilibkii oo sidiisii oho guduudan baa idinka muuqdee ma ka warramo hilibba maana cuni bal ya rasuullah gaajaan banaaye ma hilib goormeen cunayba marka wuxuu rasuulku u sheegaya waa maxay walaalayin hilibkoodii baad cunteen waa xantii soo maadeen aayaddaa soo degtay marka walaalihiin baad xamateen dee usaamaad wax ka sheegteen salmaanna waxbaad ka sheegteen soo ma maxaad ka sheegteen qofka marka wa- qofka kale wax ka sheegaya waa saasoo kale uun arkaynin mooyaane qofkii hilibkiisiibuu sidaa u cunayaa Ah, hilibkiisii iyuu si cunaya yani haddii aan wax arkayno waan cadi baan u arki lahayn inuu hilibkiisi cunay qofkii Ah, oo dhiigu ka daadanayo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaah iyo nabiga rumeeya o ijtanibuu ka fogaada kaiiran in badan oo min adanni dhanniga waa dhanniga xun wey dhanniga xun wey wanaag qofkii wanaag aad u malayso de kaa dembi kaaga imaan maayo dhannigu waa labe sufyaan thawri wuxuu leeya imaamkii weynaa dhannigu waa labo midna waa lagu dambaabaya midna laguma dambaabo dhanniga xun ee lagu dambaabaya waa dhannu suu'a wey xumaan markaad qofka u malayso xumaan wax qofkan wuu xun yahay baan u malay Ah. oo weliba hadda markaad intaad u malayso aad weliba sheegto wey hadduu qalbigaaga iskaga soo dhaca qofkan waxaan u malayn inuu qof fiicanayn qalbigaaga kusoo dhacda laakiin maba aada sheegin cidna maada sheegin si baa iska tiri kaa waxba lagaaga qorin maayo ilaa aad ku hadasho laann waxa qalbigaaga un kusoo dhacay weeye laakiin midkaad dadka u sheegto oo tiraa qofka inuu xun yahan u malayn kaas waxaan u malayn inuu balaaye Ah. waa dhanni waad malayn maxaad u malaynaysaa waxaan waxba ma hubeen laakiin waa u malaynayaa waad leedahay dhanniga midka dembiga kaas wey. midna waa dani wanaagsan haddaa qofka u balayso haddii xataa danigaagii uu khaldan noqdo qofka xataa qof wanaagsan uu hayn adiga dembi kuma dhacaysa laanna wanaagumaad umalaysa wanaagumaad umalaysa marka daniga xun iska daaya ilahay ijtanibuu kaiiran in badan baa ilahay yidhi fiiri daniga qaar ka mida inuuna hadduu wanaagsan yahay daniga inuu hayn kaiiran in badan oo min adani ah ka fogaada baa ilahay leeyahy wax badan oo daniga ka mida ka fogaada ina bacda dhanni ismiga qa- yani dhanniga qaarkii ismun dembi weeya ilahay ismiga yani dhanniga qaarkii ina bacda dhanni dhanniga qaarkii ismun dembi wey dhanni wanaagsan haddaad qofka u malayso yani waa dhanni fiican Ah, dembi ma aha wax wanaagsan baad qofka u malayso Ah. waa laga yaabaa yani dadka wan wanaagsan oo ehlu khayrka ana qof ehlu shara hadday arkaan wixii ay ku maleeyaan inuu ka soo baxa qaarkiisna waa laga yaabaa qofku inuu asiibo laakiin waa dadka iimaanka iyo taqwada ilaho ayagu aan xumaanta un dadka la raaraadinin wey Ah. marka waxaa laga yaabaa dhanigoodu inuu meeshiisa ku dhaco laakiin dhani ay markasta xumaan un dadka isaga malaynayaan maaha ina bacda dhanni ismun baa ilaahay walaa tajasasuu ha isjaajuusina ilaahay tajasusku marka waa yani raacraacido yani inaad dadka yani axwaashoodii aad ogaato qofka weliba khaasatan wuxuu ku yahay inaad xumaantooda raadiso yani xumaantiisa qofka waxaad waxaad raaraadinaysaa xumaantiisa xumaan qofka bini aadamka ana dee khalad lagama waayo haddaadun xumaantooda daba aad raaraadiso adigu cawraad baad leedahay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam asagoo dadka la hadlaya muslimiinta yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu fii qalbihi laa tattabicuu cawraati almuslimiin kuwa carabka uun iimaanka kala yimid oo ka rumeeyo qalbigooda aan iimaanku gelinow dadka cawraadkooda ha raacraacina fainahu man ittabaca cawraatu lmuslimiina yatabic illaahu cawratah qofkii muslimiinta cawraadkooda iyo xumaantooda iyo khaladkooda raaraadiyo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yatabicu llaahu cawra ilaahay cawrata ilaahay baa cawradiisa raraacay dee qofku ilaahay u raacana yufdixu fii raxlihi gurigiisa dhexdiisuu ilahay ku ceebayna lanna yani meelaad ilaahay uga qarsoomaysa ma jiro ilahay kama qarsoomi karta makhluuqa waa ka qarsoomi karta lakin ilahay kama qarsoomi karta ee dadka ceebahooda indhaha laga laabtaa ee lama raaraadiyo wey lama raaraaco wey walaa tajasasuu ha israacraacina ha isjaajuusino ha israacraacina walaa yaktab bacdukum bacda barkiin barka kale yuusa xamanin ha isxamanina wey oo waa maxay xantuna markaa maxay noqonaysaa qiiba xantu waa inaad qofka walaalkaaga ee muslimkaa ku sheegto wuxuusa raalli ka ahayn wuxuusa raalli ku ahayn hadduu doono haba ahaado dadka qaar waxay u malaynayaan hadduu qofku waxay sifadatan leeyahay inay maxan noqonaynin wuxuu ku leeyahay anu maanaa xamanaya run baan sheegayaa wuuba yahayba waxan Ah, nin baa rasuulka weydiiyey calayhi salaam yaa rasuul allah walaalkay waxa aan ku sheegaya hadduu yahay xan may igu noqoni wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu walaalkaa waxa aad ku sheegaysa uu yahay waad xamatay waxa aad ku sheegaysa hadduuna ahayna waad nabtaybo Ah. waa waa nabiyataas Waa- waad korkaad ka saaraysaa wuxuusa ahayn baad ku nubaysa marka xantu waa maxay waa wax alla wuxuusa raalli ahayn qofku ka hayn hadduu doono hadduu ku maqlayo hadduu xataa ku maqlayo wuu iska kaa daynaya wuxuusa raalli ka hayn baad ku dhahaysaa wuu iska kaa dhaafaya waa xan hadduu ma raalliba ka ahayn waa xan wey walaa yaktab bacdukum barkii barka kale yuusa xamanin an yuxibu axadukum axadkiin ma jecel yahay an yaakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno qof muslima inuu hilibkiisa cuno oo mumina maytan xaalu yahay asagoo meyd ah. fakarihtumuuhu baa ilahay yidhi. waad kahornaysaan ma cuni kartaan qofka ka- hilibkiisa واتقوا الله إلهي كبغى إن الله إلهي تواب الله توبة أقبل وهي رحيم بالمؤمنين المؤمنين تقول نحرسون يا أيها الناس ددوا إنا خلقناكم وانذ أبورنا من ذكر وأنثى من ذكر إيا وأنثى لب يددق بانذن كأبورنا آدم وحواء وجعلناكم وحانذن كيالني شعوبا بانذن كيالني شعوب إيا وقبائل قبائل shucuub waa qowmiyadda weyn qabaaishuna waa qabaaisha ka hooseeya shacab hadda dadka yani siday u qaybsan yihiin oo kale soomaaliya waa shac- shacbu soomaal waa shacab yani fulan waa shacab d- yani qabaaishuna waa dadka ka hooseeya wey oo shacbigaas usii kala baxaya kasii hooseeya wajacalnaakum waxaan idinka yeelnay shucuuban baan idinka yeelnay iyo wa qabaa'ila qabaa'il maxaan idinkaga yeelnay litacaarafu inaad isku garataan oo qofku yacni haddii uu shacabka uu yahay iyo qoladuu kasii yahay laguu sheego yacni in la gartaa dhowaanayso nasab ahaantiisa yacni wuu dhowaanayaa wax kale laguma talagelin markaan waa fulaan min fulaan weeye min fulaan buu kasii yahay waad garanaysaa markaa Ah, waa garasho un inaad garashaa la rabaa isku garataan un keliya yaa ayuha naasu dadow inaa anagu jacal khalaqnaakum waan idin abuurnay min dakarin wa unhaa baan idinka abuurnay aadam iyo xaawo ayaan idinka abuurnay wajacalnaakum waxaan idinka yeelnay shucuuban iyo waqabaa'ila Ah, shucuub baan idinka yeelnay shacbigu waa qowmiyadda weyn oo qabaaisha yaryar ee hoos imaanaya waqabaa'ila qabaa'il baan idinka dhignay qabiiladana yacni fakid iyo yacni qaybo yaryar baa iyaguna kasii hooseeyo qabiiladu yacni waa shacbiga meesha ku xigta waa qabiilada weyn oo qowmiyadda ka hoosaysa wey Ah. wa qabaa'ila ayaan idinka yeelnay litacaarafuu inaad isku garataan wey inaad is garataan wey inna akramakum cinda allaahi atqaakum inna akramakum kan idinkugu karaamo badan cinda allaahi ilaahay agtiisa atqaakum kan idinkugu taqwo badan wey taqwada iyo cabsida iyo daacada unbaa lagu kala ba- karaamo banaanaya wax kale ma jiro Ah. karaamada cinda allah waa ataqwa كلكم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى متك عربي عجمي كما فضل بدن إلا بالتقوى إن الله إلهي خبير إن الله إلهي عليم بأحوالكم خبير خبير كي أقوي بباطن أموركم أمورتنا باطن كذا إلهي أقوي. خبير وحه سوء إلهي سي أقوي ayadda waxay soo degtay baa la yidhaha maalintii maka la furtay fadxu maka ay dhacday ee markii rasuulka calayhi salaam xaramkii uu soo galay bilaal baa fuulay kacbada korkeeda intuu fuulay inuu ku aadaamay halkaa nimankii reer quraysheed ahaa way soo safteen markaasay fiirinayaan kacbada dhaladeedii buu ku istaagay bilaal markaasuu aadaamay kuwa dhowro marka meesha taagnaabaa isla hadla midbaa hadla wuxuu yidhi aabbahay inuu maanta ka hor dhinto aad bay u fiicnay uu dhinto horta aabbahay buuri. waan ku faraxsanahay laakiin inuuna maanta dhibaatadan maanta inuuna u nooleen waa maxay annagii oo maanta meeshan joogna kacbadii sharafta badnayd oo yacni ma mid afrikaan oo madow yaa korkeeda ku taagan maanta Ah, inuu horey u dhinta way fiicneed mid kale hadle wuxuu yidhi oo maxamed ma ka waayey qoomkiisa uu wato ilaa hada alquraab Ah, tukahan madow ma ogiin abu sufyaan baa hadlay marka wuxuu yidhi anigu hadli maayo haddaan hadlo rabu samaa baa soo dejinay waxyo wuu u warramay waxaan sheegay marka wuxuu yidhi anigu waan iska aamusin ma sheegayo ya maasha allah marka waa lala hadlaya waxaan leeyahay waxaan aad ku faanaysaan oo nasabka ah waxba laguma kala dunya ilahay agtiisa waa iimaanka carabka iyo cajamiga iskuma duwe afrikaanka madow iyo kaas carabka ee cad waa isku mid un ilaa bitaqwa maxaa yeelay eh, hadday yani qurux iyo jamaal iyo nasabnimo wax tarayso abaallahab bay anfici lahayd nabiga adeerki abaallahab Ah. muxuu yani qurux darteed baa loogu bixiyey abaallahab nin aad u qurux badan bu habe aad u qurux badan marka abaallahab bay anfici lahayd haddii yani qurux ay wax tarayso iyo hadday yani meel lagu gaarayo nasab lagu gaarayo yaa ka fadli batay bilaal Ah. oo cajami ahaa oo afrikaan ahaa oo iimaanka u horumaray saabiq ahaa yaa ilaahay agtiisa isagoo nool baa jannada loogu bishaaray jannadaan ka maqlay shanqartaada xalay iyo bilaalow maxaa jannada ku gashay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ala jannadaan galayo hortaydaad ka sii shanqaraysa jannab jannaba hortayda ka sii lahay marka rasuulka ilaa camalka lama garanayo laakiin aniga mar kasta oon weysaysto laba ragcadood baan tukadaa buuri Ah, sunnatul wudu Ah, sunnatul wudu bilaal baa laga qaad marka ay taas camalkaasaad ku gasho nabigu jannada wuxuu ku dadaalaa inuu mar kastoo soo daha weysaysto inuu laba ragcadood tukado sunatulwudu waay marka maalin baa qolo yani reer qureysheedaha rasuulka u yimid oo ah, doonayeen oo markaa banaanka oo lasha rasuulka ka harka taagan kacbaar bay banaanka taagnaayeen durba soo gala lama dhigin rag kalaa dhaafay oo raggii saxaabadii raggii hore saabiqiin marka ayaga waa isla hadlay war haddii meeshaan ku dahnay dadka kaleeta waa la fasaxaya anaga waa madaxda reer quraysh aad baan ragga waaweyn magaca mid baa ayaga ka mid ah hadlo wuxuu naftiina eeda buuri adinkaad isdibride ah dadku waxay idinkaga fadli bateen qof kastoo rasuulka loo sheegay qiimihiisa iyo saabiqada fadliga uu ku leeyahay iyo siduu islaamka ugu horumaray baa lagu kala fadli batay N- adinkaa isdhigay halkaani ku raalli noqod buu yidhi maanta ayaga waa isla hadlay ya ku raalli noqod raggaasu dhan waxay idinkaga horumarayaan waxaa wey waa saabiqada islaamka wey waxa lagu kala horeynayo Ah, soo ma Mhm. yaa ayuha naasu dadow ina anagu khalaqnaakum waan idin abuurnay min dakarina waunhaa baan idinka abuurnay wajacalnaakum waxaan idinka yeelnay shucuuban baan idinka yeelnay iyo waqabaa'ila shacab iyo qabiil baan idinka dhignay shucuub qowmiyado iyo waqabaa'il baan idinka dhignay litacaarafuu inaad isku garataan ina akramakum kan idinkugu karaamad badan cinda allahi ilahay agtiisa atqaakum ka idinku taqwo badan wey ina allaha ilaahay caliimun kii og weeye biaxwaalikum khabiirun bibaadini umuurikum wey allahu subxaanahu watacala aclam sala allahuma wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi qur-aanka allah nagu anfaco allah na fahamsiiyo ilaahay idinkii ku qoranka raaco fahma allah naga dhigo